بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisadda u dhexaysa iiraan iyo maraykanka oo mar kale soo karaar qaadanaysa milatariga washington oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah maraakiibta ganacsi ee dahraan iyo ciidanka ilaalada kacaanka dowladda iiraan oo weerar ku qaaday mid ka mid ah maraakiibta dagaal ee maraykanka wadahadallada u dhexeeya dhinacyada oo mar kale fashil ku dhow iyo dowladda iiraan oo u diyaar garoobaysa duulaan la filan karo in maraykanka mar kale uu soo qaado maxay tahay sababta dahraan ay u aaminsan tahay in hadallada ka soo yeeraya trump iyo mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ee ku aadan heshiiska ay yihiin kuwa jahwareerin ah lana diyaarinayo howlgala militari oo culus maxaa la filan karaa haddii xabad joojinta iiraan iyo maraykanka oo ay ka dhiman tahay saacada yar ee dhammaato iyadoo aan la gaarin heshiis dhammaystiran maxayse ka dhigan tahay hadallada quusta ah ee ka soo baxaya dhanka iiraan qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii toddobaad ee taxanaha asiira nabawiya duruusun wacibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm wahagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xiisadda u dhexeysa dowladda iiraan iyo maraykanka ayaa mar kale soo karaar qaadanaysa dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqday in mid ka mid ah maraakiibteeda ganacsi ay gacanta ku dhigeen ciidamada maraykanka iyadoo arrintaasi ay muujinayeen muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ciidanka kacaanka xukuumadda dahraan ayaana weerar diyaarada doronis ah loo adeegsaday ku qaaday mid ka mid ah maraakiibta ciidan ee maraykanka uu leeyahay oo ku sugan khaliijka cumaan tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo ay socdaan wadahadalla u dhexeeya washington iyo dahraan oo ay garwadeen ka tahay dowladda bakistan saacada qurana ay ka harsan yihiin wakhtigii loo qabtay xabad joojintii labada toddobaad ee dhinacyadu ay gaareen madaxweynaha maraykanka donald trump maruu warbaahinta la hadlayay wuxuu fifaale ka muujiyey inay guulaystaan wadahadalladaasi qodobada ugu adag ay dhinacyadu isku fahmi la'yihiin ayaana waxaa ka mid ah yuraniyomta la bacrimiyey ee gacanta ku hayso xukuumadda dahraan wasiirka arrimaha dibadda dowladda turkiga mar uu hadlayeyna waxa uu sheegay in inta badan qodobadii miiska lasoo saaray ay isku fahmeen maraykanka iyo iiraan dowladda bakistan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay kordhisay xiriirada ay dhinacyada ay la samaynayso inkastoo dowladda iiraan weli aan laga haynin jawaab rasmi ah oo ku aadan qodobada mar kale ee washington miiska ay soo saartay dhanka kale warbaahinta axios ayaa sheegtay in mas-uuliyiin iiraaniyiin ah ay aaminsan yihiin in hadallada ka soo yeeraya madaxweynaha maraykanka donald trump ay yihiin kuwo marin habaabin ah lagana yaabo in washington ay diyaarinayso duulaan militari oo culus oo ka dhan ah kii ay qaaday afartankii maalin ee lasoo dhaafay inta uusan bilaaban dagaalka u dhexeeya iiraan iyo maraykanka dhinacyada ayaa horey waxay u aadeen wadahadallo kala duwan oo qaarkood ka dhacay magaalada jenefa intay wadahadalladaasi lagu guda jira iyana dowladda maraykanka waxa ay qaaday weerar kadis ah oo lagu beegsaday hoggaanka sare ee iiraan kuwaas oo lagu dilay saraakiishii ugu sarsareeyey nidaamka dahraan ayaana hadda ka baqaysa wax la mid ah kuwaasi waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ku eegi doonaa warbixin ka hadlaysa maxaa la filan karaa haddii xabad joojinta iiraan iyo maraykanka ee ka dhiman saacadaha yar ay dhammaato iyadoo aanan la gaarin heshiis dhammaystiran maxayse ka dhigan yihiin hadallada quusta muujinaya ee ka soo baxaya dhanka iiraan digniino noocee ah ayayse soo saarayaan khubarada odorasa arrimaha gobolka washington iyo tehraan caalamka ayaa maanta si weyn isha ugu haya saacadaha yar ee ka harsan heshiiska kumeelgaarka ah ee xabadjoojineed ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan iyadoo jawiguna uu yahay mid ka casan warbixinadii ugu dambeeyey ee laga helayey ilo diblomaasiyadeed ayaa tilmaamayey in fursadaha lagu gaari karo heshiis waara ay yihiin kuwa aad u yar taasoo dhalisay cabsi laga qaba in gobolka uu dib ugu laabto weji cusub oo iska horimaad toos ah haddaba maxaa dhici kara haddii wakhtigu uu dhammaaday iyadoo aanan la wada fadhiisan mar kale sida ay qortay jariiradda new york times waxay falanqayaashu aaminsan yihiin in haddii saacaduhu ay idlaadaan iyadoo aanan la gaarin wax xal ah ay dhici karaan dhowr arrimood oo khatartooda wata kow in iiraan la saara cunaqabateyn ka weyn middii ay la kulmaysay sannadihii lasoo dhaafay maraykanka ayaa la filayaa ayuu wargeesku yidhi in iiraan uu saaro cunaqabateyntii dhaqaale ee ugu adkayd abid taasoo wiiqi karta suuqyada caalamka ee saliidda sidoo kalena reer iiraan ku yeelan karta saameyn xooggan labo dardargelin lagu sameeyo barnaamijka nuyukliyeerka iiraan waxay khubarada amniga ka digayaan in iiraan ay kobcin xooggan ku samayso yuraniyomteeda ilaa heer ay gaarsiiso qumbulado la adeegsan karo taasoo ah arrinta ugu xooggan ee hadda ay ka dagaalamayaan maraykanka iyo xulafadiisa saddex howlgallada tehraan oo u gudbi kara saldhigyo hor leh oo maraykanku uu leeyahay waxaa la saadaalinayaa ayay warbixintu tidhi in weerarada iiraan ee saldhigyada maraykanka ay gaari karaan wadammada ciraaq iyo suuriya iyagoona gubi kara qaacaadka milatari ee maraykanka halkaasi ugu yaalla sidoo kale amniga marinada maraakiibta ee gacanka cadmeed iyo hormus ayaa geli doona ayay warbixintu tidhi khatar ka ballaaran midda hadda ay la kulmayaan iiraan iyo niidxumada ay ka muujinayso wadahadallo labaad oo ay la yeelato maraykanka tan iyo shalay ayay warbixinadu yidhaahdeen madaxda sare ee iiraan ayaa sare u qaaday hadallada muujinaya niidxumida iyo quusta qotada dheer ee ay ka qabaan dhanka maraykanka iyo gebidhaclaynta uu samaynayo trump oo hadba dhinac u boodaya wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa maanta ku sifaysay dalbaadka maraykanka kuwa aanan macquul ahayn oo loogu talagalay in lagu daciifiyo iiraan halkii xal la raadin lahaana uu maamulka trump doonayo in miiska wadahadalka uu mar kale la yimaado shuruuda ay horay u diideen shakhsiyaadka odorasa arrimaha gobolka ayaa aaminsan in hadallada ka soo baxay tehraan aysan ahayn kuwa iska yimid balse ay ka tarjumayaan in tehraan ay u aragto in maamulka washington uusan diyaar u ahayn in uu ka dhabeeyo ballanqaadyadiisii horay oo ay ugu horrayso qaadista cunaqabataynta iiraan mid ka mid ah qodobada ugu hadalhaynta badan saacadihii u dambeeya ayaa ah diidmada qayaxan ee iiraan ay ka muujisay suuragalnimada wadahadallo kale oo maraykanka ay la yeelato sida uu qoray the guardian iiraan ayaa si cad u sheegtay in aysan jirin wax faa'iide ah oo ku jira in mar kale miiska wadahadalka lala fadhiisto maraykanka haddii aanba la fulin qaar ka mid ah wixii lagu heshiiyey labadan isbuuc ma jiri doonto fursad labaad haddii tan ay fashilanto maraykankuna waa in uu fahmaa in kalsoonidu ay burburtay gunaanadkii niyadxumadan waxay ka dhigan tahay in iiraan ay xirayso albaabadii diblomaasiyadda taasoo dhalin karta in dhinacyadu ay u wareegaan luqadda xoogga iyo hanjabaadda dhaqaalaha caalamka ayaana laga baqdin qabaa in uu ku yimaado burbur xooggan qiimaha shidaalka ayaana sare u sii kacaya marba marka ka dambaysa waxaana filasho loogu jiraa soo noqoshada dhacdo la mid ah middii oil crisis ee sannaddii kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta aan markan maleecsanna dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة wahagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun wa cibar iyo walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaen u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al-umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almujaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
المصطفى أكرم بآله ما يمين عمالقة عظام بدين محمد mid ka mid a qadaayaadkii waaweynaa ee uu mudnaanta siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam saddexdii sano oo ay dacwadu si qarsoodiyaha ku socotay waa dhismaha caqiido iyo midka akhlaaqeed ee dadkii soo islaameen bilowgii dacwada si ay buddhig adag iyo tiir udubdhaxaad ah ugu noqdaan dowladda islaamiga ah ee markii ugu horraysay dhidabada loo taagi doono dhismaha dowladaha iyo tarbiyeenta ummadaha waa shaqo adag oo u noqonaysa sunan rabbaani ah oo ay tahay in aad loo ilaaliyo markaan u fiirsanno siirada rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaannu arkaynaa in suubanuhu sunantaas ula falgalay qaab ay ku dheehan tahay xigmad deganaan iyo kaadsima sarraysa sunanta rabbaaniga ah waa axkaam uu allaah soo dejiya oo sugan wakhti xaadirkan inta naga qusaysana waa sunanta la xidhiirta in ummadda la dhaqaajiyo iyadoo lagu ilaalinayo xeendaabka islaamnimada iyo tawxiidka allah subxaanahu wa tacaala ayaa doonay in diinka iyo arrimaha dunida lagu socodsiiyo sunan rabbaani ah laakiin ay dhaqaajiyaan basharka oo aanay dunidu noqon mid ku socota sunanta ka baxsan awoodda basharka sababtuna waxay tahay inuusan iman jiil ka mid ah muslimiinta oo ku andacoonaya in jiilashii hore loogu gargaaray sunan ka baxsan awoodda basharka qofka u kurgala aayadaha qur'aanka kariimka wuxuu arkayaa in inta badan ay ka hadlayaan sunan rabbaani ah oo aan marnaba isbeddelin isna doorin inta badan qur'aanku wuxuu dadku ku tawjiihiyaa inay ilmug leh ku eegaan sunantaasi oo ay kala soo baxaan cibar kuna dhaqmaan waxay keensanayaan sunankaasi si loo qaabeeyo bulsho islaami ah oo ku taagan amarka allaah subxaanahu wa tacaala haddii ay muslimiintu diraaseeyaan sunantaasi rabbaaniga ah ee ay ku socoto nolosha adduunyada iyo dhacdooyinka dhacaya waxaa u caddaanaysa xigmadda ka dambaysa arrimaha soo darinaya iyagoo ku laabqabowsanaya sugnaanshaha nidaamka ay raacayaan waxyaabaha dhacaya iyo inay jirto xigmad ka dambaysa dhacdooyinkaasi haddaba muslimiinta waxaa la gudboon inay haleelaan sunanta rabbaaniga ah ee ka dhex muuqanaysa kitaabka allah casa wajal iyo sunnaha rasuulka salaallahu calayhi wasalam si ay u gaaraan waxay naawilayaan ee ah tamkiin iyo cizi oo ah mid aan iska imaanaynin balse leh jaantusyo lagu diiwaangeliyey kitaabka allaah si muslimiintu u gartaan iyagoo aqoon u lehna ugu dhaqaaqaan dhaqdhaqaaqii ugu horreeyey islaamka ee uu hogaaminayay nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa abaabul nidaamsan oo ku wajahan dacwada dhismaha dowlad islaami ah iyo samaynta tusaalaha rabbaaniga ah ee ilbaxnimada dhaqdhaqaaqan wuxuu ku socday manhaj uu allaah soo dejiyey kuwaas oo qaarkood nebigu salaallahu calayhi wasalam si kooban u tilmaamay waxaana ka mid ah muhiimadda hoggaanka ee dhismaha ilbaxnimada muhiimadda jamaacada mu'miniinta abaabulan ee la dagaalanta baadilka iyo muhiimadda manhajka laga soo dheegto caqiidada akhlaaqda cibaadada qiyamka iyo afkaarta sunnada cad ee uu allaah ku muujiyey arrimahaas waxaa ka mid a sunnada tadarrujka taas oo ka mid a sunanta allaah ee khalqigiisa iyo caalamkiisa sunnadan muhiimka ah waa in ummadda islaamka ay si joogtaha u tixgeliso inta ay ku howlan tahay mashruuca tamkiinka iyo saramarinta diinta allaah waxay dacwada islaamka ee hore ku bilaabatay si tartiib tartiib ah dadkuna waxay u socodsiisay si sugan oo kaadsiimo leh waxay ku bilaabatay marxaladda xulashada iyo buddhigidda kadibna waxaa xigay marxaladda muwaajahada iyo iska caabinta cadowga kadibna waxay maraaxishu ku soo biyo shubteen marxaladda nasriga iyo tamkiinka maraaxishani ma ahayn kuwa hal mar wada bilowday sidoo kalena ma jirin marxalad tan kale ka hormartay oo haddii ay sidaasi dhici lahayd waxay wajihi lahayd caqabado iyo culayso ka badan kuwii soo wajahay waana sunanta kowniga ah ee ay tahay inay dhowrto cid weliba oo u hamuun qabta sarraynta islaamka iyo soo celinta dowladda tawxiidka sida uu inoo sharaxayo asheekh cabdililaah abuukhaalid ilahay kitaabkiisa wuxuu leeyahay lahum mucaaqibaatu min beyni yadayhi wa min khalfih yaxfaduunahu min amri illaah ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim waida araada allahu biqowmin suu'an falaa maradda lah wamaa lahum min duunihi min waal qoom xaaladday ku jiraan ilaahay kama bedelo ilaa iyaga gudahooda ay isbeddel la yimaado oo xaaladda xun ay ka jiraan ka baxaan oo khadkii ilaahay la rabay iyo mustaqiimka ay ku soo dhacaan arrintaasna waa arrin waxa wey ku xidhan oo calaaqala leh waxaa loo yaqaan atamkiinka ee ummadda loo dhiibo hoggaanka caalamka waxay ku xidhan yihiin ummaddu horta iyada gudaheeda in isbeddel ka dhaco oo dariiqa fiican ay qabsato oo xumaantii iyo gaabiskii iyo dibidhiciga ku jirta ay ka baxdo taasaa aayadaha ka cad oo inoo caddaynayaan marka xaaladda maanta ku jiraa waa xaalad u baahan in wax laga bedelo laakiin kama adka oo kama culays badna maalinta islaamka uu yimi ee ilaahay nabiyullahi maxamed risaaladii kusoo dejiyey xaaladdii ay ku sugnaa caalamka ku sugnaa markii dambena ilaahay nebiga maxamed u suurageliyey inuu bedelo tan maanta ku jiraa kama adka taas qudheeda waxay lahayd arrin maaragtay aad u culus tahay in laga hortago caqaa'id baatila mafaahiim iyo maaragtay aragtiyo aan suuraysan karin waxa uu nebigu sheegayo oo ilaah qudha hala caabudo maba suuraysan karin dadkanu watay lahaayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida arrin fog bay ahayd laakiin maxaa lagu bedelay ilaah ku suurageliyey dad rag baa la dhisay rag baa marka la dhisay wax bedela nebigu koox buu rabeeyey saxaabada ah caqadiyan xagga caqadada aad uga dhisay rag buu adigu maxaa ka dhigay rag u qalma inay wax bedeli karaan markaasa isbeddelkii laysku dayey li'annahu xaaladda markaa jirtay waxay ahayd derbi diidaya diintan cusub ee markaa nebiyullahi maxamed aleyhi sal slam inay gudubto oo dadka gaadho derbi baa kale hor yaallay diinta cusub iyo dhaqanka markaa jiray oo dadkii madaxda ahaa ama dadkii maaragtay caalamkaa ka talinayay aad bay uga soo horjeedeen isbeddelkan inuu dhaco diintanna marka waxay u timi inay caqiidada beddesho keliya maahe inay nidaamka koonka ka jiroo dhan marka ay beddesho iyo qawaaniinta baadilka lagu dhaqmo inay beddesho wuxuu kale u yimi maaragtay inuu hoggaanka adduunka gacanta dawaaqidda laga saaro oo loo celiyo hoggaanka caalamka ilahay xaggiisa loo celiyo iyo islaamka inuu xukumo isagu u maamulo marka takyiirka ama isbeddelkaas uu nebigu hoggaamiyey wuxuu ka bilaabmay annafsa albashariya dadka gudaha laga bilaabay horta dadkii baa la dhis wax bedeli lahaa rag baa soo saaray raggaasuu nebigu maaragtay hor kacay oo wuxuu beddelayey uu ku beddelay oo garab iyo gaashaan u noqday manhajka qur'aanigu marka wuxuu xoog aad u saaray intii maka lagu noolaa cahdu maki markii la joogay waa caqiidada iyo akhlaaqda inta badan marka waxaa isbeddelay macaanidii dadku ay iimaanka ka aaminsanaayeen taxawul ama isbeddel weyn baa ku dhacay dadkii towxiid urubuubiya inuu caddeeyo iyo towxiid aluluuhiya towxiid alasmaa wasifaat iyo inay rumeeyaan wax kastoo ilaahay uu sheegay oo malaa'igta ka sheegay kitaabka waxaa laga siiyey fikrad kutub inay ilahay soo dejiyey jirto oo ummadihii ka horreeya loo soo dejiyey oo xaq ahaa berigii intaan la nasakhin ee diintana soo degin nebiyiinta iyo waxay la yimaadeen baa caqiidadaasaa lagu sugay qalbigooda waxaa lagu sugay qadiyatu maaragtay alqadar khayrihi wa sharihi iyo yowm al aakhir baa loo sheegay iyo axdaastiisa iyo baa aad loogu caddeeyey oo suwarkaa makiga aad u caddaynayaan waxaa kaloo loo sheegay risaalooyinkii ambiyada loo soo diray inay sugan yihiin oo iyaguma aaminsanaayeen iimaan dhab ay aaminsanaayeen nebigu sal ll slam marka wuxuu ku rabayn jiray saxaabada aayaadkaas buu ku rabayn jiray waaweyn maaragtay iyo kusoo degaya iyo aayaadka kowniga ah ee dadka hortooda ka muuqda wax kasta ilahay inuu mulkiyo iyo wax kasta isagoo inuu maamulo aayad qur'aana ilahi wuxuu ku leeyahay ina rabakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin huma istawaa cala alcarsh yuqshi leyla annahaara yadlubuhu xahiiha waashamsa waalqamara waalnujuuma mustakharaatin biamrih alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabbualcaalamiin waxaa loo sheegay abuurkan ilaha iska leeyahay amarkaiyo maamulkan isaga in loo dambaynayo cid kaloo wax laga qaadanay aan jirin waxaa kaloo qalbigooda saxaabada lagu rabeeyey waxay ahayd nicmo kastoo qofka biniaadamka la siinayo inay xagga ilahay ay ka noqotay wamaa bikum min nicmatin fa min allaah waxaa kaloo la baray inuu cilmiga ilaahu yahay mid wax walba koobay ilahay ayad qor ku leeyahay allahu aladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi midlahunna yatanazalu alamru baynahun litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilman qad axaada bikulli shayin cilman wax ilahay ka qarsoon ma laha waxaa kaloo lagu rabeeyey ilaahay maaragtay uu malaa'ig u sameeyey dadka camaashooda qoraysa oo dembi kastoo kaa dhaca berri lagu hor keenayo ama ha yaraado ama ha weynaado ilahay inuu koobay caqiidada marka qofkii lagu beero cabsida ilah baa ku weynaysa qalbigiisa waxaa kaloo laga dhaadhiciyay raggaa saxaabada lagu rabeeyey inuu mu'miniinta uu imtixaami doono oo ku imtixaami doono arrimo khilaafsan waxay jecel yihiin waxayan jeclayn oo ku adag in lagu imtixaami doono aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wa huwa alcasiizu alghafuur waxaa koonkama laysu keenay in laysku imtixaamo yaa camal fiican qabanaya yaa wixii la faray aan qabanayn waxaa kaloo saxaabada nebiga ku barbaariyey sala allah alay wasalam ilaahay qofkii gargaar weydiista oo isu dhiiba inuu u nusraynayo ina weliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin dadka saalixiinta ilaah baa ilaashanaya ilaahay baa weligooda ah ilaah baa naasirkooda ah marka marka hore dadka la raba in wax bedelaan oo taqyiirka sameeyaan oo adduunka wax ka bedelaan iyaga horta waa in la bedelo caqiida raasikha oo aad xeel dheer oo inay helaan markaas kadib ayay iyagu isu taagayaan inay wax bedelaan mid ka mida arrimaha uu diiradda saaray qur-aankii soo degayay xilligii la joogay maka ee saamaynta adag ku lahaa quluubta jiilkii buddhigga u ahaa islaamka waa ka hadalka maalinta aakhiro waxaana aad u yar inaad aragto suurad maki ah oo aan lagu sheegin wax ka mid a axwaasha qiyaamaha xaaladaha dadkii mutaystay cadaabka iyo kuwa helay raxmadda allaah heer aad u malayso inaad si toosa u arkayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون
aayaadka soo degay fadradii maka ayaa ahaa kuwo aad u cad oo tilmaamaya jannada taasina waxay saamayn xooggan ku reebtay quluubta saxaabada ridwaanullaahi calayhim sidaasi si la mid ahna wuxuu qur'aankii soo degay xilligaasi aad uga hadlayay naarta iyo dhibaatooyinka dhexdeeda yaalla tilmaamaha uu qur'aanka siinayay jannada waxaa ka mid ah inaanay jirin wax iyada u dhigma taas oo macnaheedu yahay in jannadu tahay martisoor uu allaah u diyaariyey addoomihiisa wanaagsan oo aanay jirin wax iyada la mid ah xaalkeeda rasmiga ahna aanu suuraysan karin maanka basharka si kasta uu isugu dayo wuxuu kaloo qur'aanku tilmaamay in jannadu ay leedahay darajaad kala sarreeya mu'miniinta ahlujannaha ahna aynan lahayn hal mansilad taasoo abuurtay jawi ah in lagu tartamo raaligelinta allah casa wajal iyo u adeegidda diinta islaamka wuxuu kaloo allah subxaanahu wa tacaala tilmaamay in jannadu ay leedahay webiyaal durduraya iyo ilo burqanaya oo laga cabbi karo cabitaanno kala dhadhan ah oo kala midab ah intaas oo dhanna loogu talagalay farxadgelinta addoommaha allah oo keliya u qaray rabbinimada cibaadadana keligii u barax tiray shirki iyo gaalnimona ka fogaaday nebiga salallaahu calayhi wasallam wuxuu saxaabada ku barbaarin jiray inay ku dadaalaan raaligelinta allah subxaanahu wa tacaala si ay u mutaystaan jannadiisa weyninka badan manhajka qur'aaniga ah ee soo degay ayaana tilmaamo waafi ah ka bixinayay hooygan sacaadada iyo liibaanta ku suntan ee uu allah u dhisay mu'miniinta waxay tani sawirka buuxa ee uu qur'aanka kariimka iyo xaadiista suubanaha ka bixiyeen jannada ay saxaabada uga dhigneed sida inayba isha saari jireen jannada iyo naciimka dhex yaalla taas oo horseeda in si daacadnimo iyo karti leh ugu adeegaan diinka allah subxaanahu wa tacaala si ay u raaligeliyaan rabbiga u diyaariyey jannadaas uguna guulaystaan abaalmarintaasi qaaliga ah waa kan asheekh cabdulqaadir oo inoo faahfaahinaya jannada iyo nicmooyinka dhexdeeda yaalla
nafta bani aadamka sideedaba waxay yidhaahdaan rajagelin iyo cabsigelin wax la yidhaahdo yay ku nooshahayba nafta waxyaalahan ay samaynayso waxna waxay u samaysaa inay maaragtay wanaag hesho waxna waxay u samaysaa inay xuma kaga fogaato maalan nafta inay wax cunto oo kale maxay ka baqaysaa baahi bay ka baqaysaa inay seexato oo kale raaxo iyo wax bay ka rabtaa ilaahay baanu ku abuuray soomaa asaaliib adacwa alislaamiya waxaa ka mid ah tarkiib iyo tarhiib asaaliibta qur-aanku u isticmaalana wey qur-aanka in badan maxaa isdaba yaalla mar wuxuu allah sheegaa subxaana wa tacaala jannada iyo waxa dhexdeeda ahaaday iyo nicmooyinka si dadka mu'miniinta loogu tirtirsiiyo ama loo jeclaysiiyo acmaasha saalixada ay janna ku gaari lahaayeen waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ulaa'ika asxaabu ljanna iyo wixii la mid a marna wuxuu qur-aanka sheegaa naar iyo cadaab iyo waxa ku dhex sugan ee dhibaatooyinna si dadka looga cabsigeliya arrintaa xaggeed allah subxana watacaala wuxuu leeyahay fii kitaabih mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun tajrii min taxtiha alanhaar ukuluha daa'imun wadiluha tilka cuqba aladiina ittaqow wa cuqba alkaafiriina annaar jannada loo diyaariyey ama loo yaboohay dadka muttaqiinta mathalkeeda haddaan idiin sheegna alli leeya webiyo ayaa hoos soconaya ama hoos qulqulaya ukuluhaa daa'im miraheeda waa joogto wadiluhaa bimacnaa wadiluhaa daa'im tilka cuqba aladiina ittaqow middaa jannadaa lasoo sifeeyey ama lasoo tilmaamay dadka mu'miniinta ah aayahoodii iyo ciribtoodii halkay ku dambaynayaan wey wa cuqba alkaafiriinna annaar waa saasay isu daba taallaa jannada waa daar khaalisa ah wax dhibaato ana aan lahayn ehelkeedana waa mudaharuun min awsaakhi ahli dunya way ka daahirsan yihiin nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam asagoo sifaynaya ahluljannaha wuxuu yidhi awalu zumratin tadkhulu aljanna min ummatii calaa suurati alqamari leylata albadr ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون بخاري مسلم حديث soo saaraya jameecada ugu horreysa ee jannada gelaysa ummadayda ka mid a suuratulqamar bay leeyihiin sida dayixii oo kale u dhaldhalaalayaan habeen leylatalbadri ah ama dayax jooga habeen afar iyo tobnaad yaa dhaldhalaalkiisa iftiinkiisa la yaqaanaa kooxda koowaad sidaasoo kale wey suuradooda waa xaalad cajiiba wey kadibna kuwa ku xiga xidiga ugu iftiinka badan ee samada yaalla oo kale wey baa nabigeen yidhi kadibna dadka manaasil iyo heerar bay noqonayaan waxaa ka mid a wanaagooda dad saxarooda ma aha ahluljannuhu oo ma kaadiyaan oo ma hergab kuma dhaco oo ma duufsadaan ma xaakoodaan wahaakada waxay yidhaahdeen saxaabada iyagoo weydiinaya famaa baalu tacaam raashin bay cunaan baaba tiriye raashin haddii la cuno adduunka maxaa la yaqaana in loo baahdo musul iyo suuli soo maa wuxuu yidhi jushaa'un wa rashcun ka rashxil misk cajaa'ib wey ahluljanna iyo xaaladooda muxuu ahay wax la yaab leh wey wuxuu noqonayaa raashinkii ay cuneen oo dhan wuxuu isu bedelayaa deeca jushaa waa daacada wax loo yaqaan aac kaliya intii la iska yidhaahdo hore looga socdo laakiin daacada ahluljannaha uu daacayo carafta adduunka taalla midka ugu caraf badan buu la mid yahay rashci iyo dhidid buu isku bedelayaa sharaabkiina wax alle waxay cabbeen kacdi maah ma noqonayo kii horena saxare ma noqonayo rashcigaas ama dhididkaasoo ka rashxil miski waxa adduunka yaalla ugu odeega badan muxuu ah udeegiisa oo kale ah xadiiska muslim abu daawud baa isna werinaya libaasu ahlijanna haddaan wax ka sheegno allah wuxuu yidhi subxaana watacaala jannaatu cadin yadkhuluunaha yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin walu'lu'a walibaasuhum fiiha xariir labaska ahluljannaha waa xariir ulaa'ika lahum jannaatu cadin tajri min taxtihim lanhar ila aakhir waxaa ku jirta iyaduna yuxallowna fiiha min asaawira min dahab wuxuu sheegay aaniyadooda weelashoodu dahab iyo fida inay tahay amshaadooda dahab inay tahay waquudu majaamirihim alaluwa baa nabigeenna yidhi ahluljanna waxay leeyihiin dhuxulaqaad maba halkan loo yaqaano idan soo lama dhaho idankan dhuxulaha iyo waxyaalaha lagu shubto ee kadibna lagu uunsado uunsiga asaga waxay u isticmaalayaan waa cuudkii rashxigooda ama dhididkooduna waaba miskiba hiyaabtooda ma dhammaato mana baariyoodo oo nabigeen wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam man yadkhulu aljanna yancam laa yab'as laa tablaa thiyaabuhu walaa yafnaa shabaabuhu xadiis imaam muslim iyo axmed iyo khayr ay soo saarayaan marka maqsuudku waxa weye ahluljanna waa dad alle u nicmeeyey ilahi subxana watacala waxaan weydiisanaynaa inuu maaragtay ahluljanna naga dhigo oo jannadiisa uuna geliye sidaasoo kale ahluljanna waxay leeyihiin ijtimaacaad iyo kulummo ay qabsanayaan wada sheekaysi ziyaarooyin ay isa soo booqanayaan bimacnaa shay kasta oo nafta bini aadanka farax gelinaya ayaa meesha yaalla allah muxuu yidhi wanasacnaa maa fii suduurihim min qil tajrii min taxtihim alanhaar waqaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihaada wma kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaa aakhir ilaay wax alla wixii khilli iyo xiqdi iyo xumaan ku jiray laabtooda allah waa ka siibaya ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin soo maart ayagoo iska soo horjeeda aayaad kale wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun way isa soo qaabilayaan markaasay iswaraysanayan waxay leeyihiin innaa kunnaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin markaan ehelkeenna adduunka dhex joognay allah baan ka baqi jirnay ama aad baan u cabsan jirnay famanna allaahu calaynaa wawaqaanaa cadaaba asamuu allah baa naga ilaaliyey cadaabtii jirka gelaysay sidaasoo kale ahlujanna waxay leeyihiin haween xaasaskooda laba nuuc wey zawjaadkoodii adduunyada markay joogeen hadday mu'mina tahay xaasaskooday ka mid tahay wuxuu allah leeyahy waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim hum wa aswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun qaybta labaad xuurulciin baa layidhaahdaa kadalika wazawajnaahum bixuurin ciin baa aliley ina lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba wa kawaaciba atraaba wa ka'san dihaaqa gebagabadii ahluljanna wax la siiyo waxa ugu qiimaha badan annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim allah wejigiisa inay eegaan oy alla wejigiisa arkaan wuxuu allah fii kitaabihi ku leeyahay liladiina axsanuu alxusnaa waziyaada kuwa wanaagga sameeyey adduunka markay joogeen ee camalka saalixa ku camalfalay ee ku dhaqmay waxay leeyihiin janno iyo ziyaado ziyaadadaasaa lagu fasira marka annadaru ilaa wajillaahi alkariim sidaasoo kale alle wuxuu leeyahay lahum maa yashaa'uuna fiiha waladaynaa masiid gebagabadii ahluljanna ducadooda alle barigooda ugu dambeeya wuxuu allah yidhi waa alxamdu lilah wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوالي
marka laga yimaado jannada iyo ka hadalkeeda sidee buu qur'aankii soo degayay xilligii maka diiradda u saaray inuu ka warramo naarta iyo aafooyinka dhexdeeda yaalla maxayse tahay tarbiyada ay saxaabadu ka qaateen aayaadka faraha badan ee ka hadlayay naarta ee soo degay marxaladdaasi waxaan ku soo gudbin doonnaa xalqada xigta ee taxaanaheenna siirada nebiga duruus iyo cibar insha allah
مقام في الدرى صعب المنال صعب المنال شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا
guud ahaan intaasi aan kusoo gabagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu